madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii sheegay in maraykanku uu ku dhow yahay inuu heshiis la sixido ukrain halka wargeyska wall street journal oo soo xigtay lawareedyo sheegaya in maraykanka iyo ukrain laga yaabo inay wada sixidaan heshiis ku saabsan macdanta dhankiisa madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa fariin muuqaal ah oo uu soo dhigay bartiisa ku yidhi waxaan maraykanka kala shaqaynaynaa heshiisyo qabyo ah oo looga wada hadlayo macdanta kuwaasi oo aan rajaynayno inaannu gaarno natiijo wanaagsan zelenski waxa uu diiday isku daygii ugu horreeyey ee uu maraykanku ku doonayey inuu isagu maamulo macdanta muhiimka ah ee dalkiisa isagoo ukrain siinaya dhaqaale lagu xoojinayo kaalmada milatari iyo dagaalada adag ay kula jirto daladda ruushka saddex ilo xooggaal ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in maraykanku uu soo jeediyey in la wareegidda boqolkiiba konton macdanta muhiimka ee ukrain waxaana fikraddaasi durbadiiba ka soo horjeestay madaxweynaha dalkaasi zelenski isagoo sheegay in soo jeedintaasi aysan wax faa'iido ugu jirin kiev macadinta qaaliga ayaa ka kooban toddobiyo toban macdan oo muhiim ah oo loo isticmaalo taleefanada gacanta baabuurta korontada ku shaqaysa nidaamka hagidda gantaalada iyo qalabyada kale ee elektroniga ah sida warshadaha iyo xarumaha tamarta laga dhaliyo inta badan macaadinta naadirka ku ah dunida ayaa laga helaa goobo xadidan oo ay ka mid tahay ukrain iyo shiinaha inkastoo soo saaristeedu ay aad u adag tahay haddana waa macaadin waxtar weyn u leh wax soo saarka warshadaha sida laga soo xigtay wargeyska the guardian ee ka soo baxa ingiriiska madaxa jaamacadda juqraafiga ee ukrain hana livinsiva ayaa maqaal uu daabacay ku sheegay in dalka ukrain uu hodan ku yahay boqolkiiba shan ka mid ah khayraadka macdanta adduunka inkastoo ay daboosho kiiba zero bonty for oogada dhulka marka loo eego xogta ay soo xigatay wakaaladda wararka ee royters ukrain ayaa haysata kayd dhan labaiyo labaatan ka mid ah soddon iyo afarta macdan ee ay caanka ku tahay qaaradda yurub kuwaasi oo ay ku jiraan macaadinta naadirka ku ah caalamka sida lendrium sirium neodamium ebrium iyo etrium ka hor inta uusan dagaalka ruush ku qarxin febraayo kii ukrain waxay ahayd dalka ugu horeeya ee caalamka ee soo saaro macdanta tangistan ayadoo soo saartay qiyaastii boqolkiiba toddoba wax soo saarka caalamiga ah ee sanadkii kii sida laga soo xigtay cilmi baaris ay samaysay komishinka yurub waxay soo kala sheegtay in shan boqoloo kun oo tan oo letium ah uu ku jiro dalkan taasoo noqonaysa shan meelood meel ka mid ah wax soo saarka adduunka oo qayb muhiim ah ka ah tamarta nucleerka warbixinta the guardian ayaa soo kale ka hadashay qiixidda macdanta iyo muhiimadda istaraatiijiyadeed ay u leedahay guud ahaan caalamka macdanta muhiimka ah waa macdan iyo agabyo kale oo cayriin ah oo loo baahan yahay si loo soo saaro alaabta tiknolojiyadda sare leh gaar ahaan kuwa la xidhiira in loo wareejiyo tamarta cagaaran iyo soo kale kaabayaasha sirdoonka macmalka ah iyo hubka wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo ka fogaanshiyaha shidaalka ah ayaa horseeday in lagu degdego sida cobelt keber ledium iyo nekel kuwaasi oo faa'iido u leh gaadiidka dhismaha iyo maraaxadaha dabaysha isla birahaas iyo kuwo kale ayaa soo kale loo adeegsadaa samaynta taleefanada gacanta xarumaha xogta sirdoonka macmalka ah iyo hubka sida diyaaradda f soddon iyo shan taasoo kordhinaysa baahida loo qabo sida dhaqaalaha iyo tiknolojiyadii dunida ay isu beddeleen waxaa kor u kacay qiimaha macaadinta muhiimka ah waxaana kor u kacay tartanka loogu jiro dhulka si loo helo macaadintaasi sanadkii kii hay-adda sahanka dhulka ee maraykanka ayaa daawacday liiska konton macdan oo laga bilaabo macdanta aluminium ilaa zirconium kuwaasi oo loo arkay inay door weyn ka cayaarayaan dhaqaalaha horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo kaabayaasha dalkaasi iyo amniga biraha la xusi karo ee ku jira liiska waxaa ka mid ah arseneg oo loo isticmaalo sidii wakiilka wax tuurista ee hawada iyo berilium oo loo isticmaalo warshadaha difaaca sidoo kale waxaa ka mid ahaa gobelt ledium iyo grafayt oo dhammaantood muhiim u ah soo saarista batriga waxaa soo kale ka mid ah indiam oo laga sameeyo shaashadaha u jawaaba taabashada farta iyadoo intaasi lagu darayo talerium oo loo isticmaalo soo saarka tamarta qoraxda kii hay-adda tamarta caalamiga ay waxay ku qiyaastay in suuqa kala iibsiga biraha ee qaybta tamarta uu gaaray bilyan sanadkii taas oo ah labanlaab qiimihiisa shan sano ka hor haddii dalalku si buuxda u fuliyaan tamartooda nadiifka ah iyo ballanqaadkooda ku aadan cimilada baahida ayaa la filayaa inay ku labanlaabanto labakunsodonka iyo ay ku saddex jibaaranto labakunafartanka ayay tiri hay-addu ereyga macdanta muhiimkaahi ma aha erey cilmiyeed oo keliya ee waa mid siyaasadeed waddamo kala duwanina waxay leeyihiin liiska macdanta muhiimka ah taasi oo ku xidhan hadafkooda gudaha iyo kan juqraafiyadeed waxaa jirta sabab weyn oo uu trump aad ugu hamuun qabo inuu macaadinta naadirka ahi ka helo yukrain taasi oo uu kula tartamayo wax soo saarka shiinaha shiinuhu waxa uu leeyahay inta badan awoodda wax soo saarka dhulka naadirka ah waxauna wax soo saarkiisa si xawli ah ugu faa'iideeya adduunka sida ay sheegtay wakaalad wax ka qortay tamarta caalamka